بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد wuxuu baabu yahay taxriimi namiima xurmada namiimada wa hiya namiimadu naqlulkalaami waa hadalka oo la naqliyo bayna annaasi dadka dhexdood in warka loo kala guuriyo calaa jihati alifsaad jiho fasahaadin iyo isku dirid awgeedna loo kala guuriyo wararka sheikha raximahullaah wuxuu isku daray baabkan inuu xukunka namiimada ka hadlo isla markaasna uu namiimada tacriifiyo u qeexo namiimadu waa xaaraam namiimo maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi waa naqlu lkalaami bayna annaas calaa jihati alifsaad namiima waa noocaas hadalkoo la naqliyo dadka loo kala raro ayadoo markaa lagu fasahaadinayo walaalnimada ka dhaxaysa dadka muslimiinta ah qaala allahu tacaala hammaazin mashaa'in binamiim walaa tutic kulla xallaafin mahiin hamaazin mashaa'in binamiim allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ha adeeci nebi moxamedow mid walba oo dhaar badan oo ihaanaysan oo dullaysan hammaazin oo dadka dura mashaa'in socod badan binamiimin la soconaya namiimaya isku dir waa mid la socod badan namiimada namiimadu la soconayaa macnaha waxaa laga wadaa markii dadka hadda warar loo kala geynayo waa in loo kala socdo waay qofkaan uu tegayaa midkaan uu tegayaa midkaan uu tegayaa shaqadiisu waxa waaye inuu warar naqliyo wuxuuna u kala geynayaa warar walaalnimadooda ay ku baaba'ayso waxaa la rabaa inuu ogaado qof walbaoo muslima diinta islaamku waxay aad iyo aad ugu dadaashaa wix walaalnimada ilaalinayo waxayna diinta islaamku aad uga soo horjeedaa oo ay ka digtaa wax walbo keeni kara in dadka walaalaha ee muslimiinta quluubtooda wax kala galaan walidaalika beenta ayadoo xaaraama ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ka soo reebay alislaax bayna annaas warka loo sheegayo haddii xataa qofi hadal aan jirin ama aan sax ahayn oo u sheego lilislaaxi bayna annaas waa u bannaan tahay dhowr arrimoodoo nebigu soo reebay calayhi isalaatu wasalaam ayay ka mid tahay oo beentu ku bannaan tahay sababtoo ah maslaxaa ku jirta masalan laba qofaad dhexdhexaadinaysaa qofaad la kulantay kii kalaa ku warsanaya wuxuu ku leeyahy ma is aragteen ninkii waxaad tiri waan is aragn wuxuu muxuu ku yidhi haddii aad u sheegto war xanaf leh ama cadaawad keenaaya waa sii kala fogaanaya waxaana laga yaabaa inuu warar kulul kugu yidhi midkaad la kulantay ilaan laba qof oo dagaashan dabcan inta badan waxaa laga fishaa mid walba inuu naftiisa difaaca kan kalena uu wax ka sheego sax ma ahan waana qalad inaad u naqliso warkuu kuu sheegay ee keeni kara inay sii kala fogaadaan laakiin waxaa kuu bannaa inaad tidhaahdo khayr iyo wanaaguu sheegayo adoo markaa ula jeeda islaax baynahum alislaax baynahum waa dhexdhexaadinaysaa taasi waxay ka shaqaynaysaa marka wanaaggii iyo isku soo dhoweynta haddii qofkan lagu yidhahdo qofkan wanaagu kaa sheegaya ama khayruu sheegay xoogaa caradiisu way degaysaa waxaana laga yaabaa inuu is yidhahdo war ninka saad u fogeynaysa kaagama foga waxaa laga yaabaa inuu intaa ka dhow yahay oo ku xasilo arrinka taasna waxay hordhac u tahay inay heshiiyaan wixii qalbigooda ku jirana ay ka baxaan namiimada waa cagsi waxay sababaysaa laba qof ama dad walaalo ah isku fiican in quluubtooda wax kala galaan maxaa yeele warkan markaa qofka ka qaado midkaasna aada u gudbiso warkaasuu dhibsanaayo midka laga sheegayo waxay keenaysaa qofkaad ka soo naqlisa inay wax u galaan meeshaasina maxaa ka yimid fasaadaa ka yimid nebigana sala allahu calayh wasalam namiimadu wuxuu ku tilmaamay inay xaaliqa tahay hiya alxaaliqa buy waa mid xiiraysa laa aquulu taxliqu shacra walaakin taxliqu diin ma dhahayo buu yidhi tinay xiiraysaa laakiin diinkay xiiraysaa yacnii diinka qofkay baabi'inaysaa labada qof ee walaalaha ee dadka muslimiintaana waxay keenaysaa dhexdooda in fasaad iyo dhibaata ay timaad qofkaasi dembi aan yarayn ayuu ka shaqeeyey walidaalika qofka namaamka waa faasiq mana bannaano warkiisa in la aqbalo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu khabaru lfaasiq waa marduud qofka faasiqa khabarkiisa waa la radiyaa lama aqbalo mana la yeelo maxaa yeele waa mahruumu lcadaala waa qof cadaaladiisu ay dhaawacan tahay mar hadday cadaaladiisu dhaawacan tahana kalaamkiisu ma aha mid maqbuula wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu insaanku kuma dhawaaqo min qowlin qowl iyo hadal qowl waa nakira fii siyaaqi nafyi maxay tu faa'iideynaysaa cumuumay faa'iideynaysaa idan waxaa cumuumkaa soo galaaya annamiima hadallada la naqlinaayo ee la sheegaayo qowlkay ka soo gelaysaa qofka hadalkuma dhawaaqo ilaa ladayhi raqiibun catiid labadii malaga ilahay u xil saaraa qoraya subxaana wa tacaala وعن xudayfةa radي الlahu canهu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlah salى الlahu عalayhi wasalam laa yadkulu اljannata namaam laa yadkulu اljannata jannada ma gelaayo annama yacni namaamun midka namaamka ah laa yadkhulu ljannata namaamun namaamku janno geli maayo xadiidkan wuxuu daliilu yahay namiimadu inay tahay kabiiratun min alkabaa'ir walidaalika ahlulcilmi ahlulcilmiga ka alifay kutubta fi lkabaa'ir namiimada way ku dareen min alkabaa'ir waxaa ka mid a annamiima xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada tusinaya maxaa yeelay dembigu inuusan dembi yar ahayn waxaa u daliila inuu nebigu yidhi salى الlaه عalيه slam jannada geli maayo qofka namaamka mutafaq عalayhi وcan ibni cabaasin radi الlahu canهuma ana rasuula الlahi sal ه slm mara biqabrayn nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam laba qabri ayuu soo maray faqaala wuxuu yidhi inahumaa yucadabaani labadan qabri waa la cadaabaya wamaa yucadabaani mana lagu cadaabayo fii kabiirin markaasuu yidhi balaa inahu kabiir waa dembi weyn waxa ay sameeyeen fakaana ama axaduhumaa axadkood fakaana yamshi wuxuu ahaa mid u socda binnamiima namiimuu la socon jiray waa mashaa'in binamiim sida ilaahay ku sifeeyey subxaana wa tacaala namiimuu la socon jiray wa ama alaakharu amaa midka kale fakaana laa yastatiru min bowlih kaadidiisa iskama asturi jirin muttafaqun calayhi wa haadaa lafdu ixdaa riwaayaati albukhaari kani waa lafdiga riwaayadaha bukhaari mid ka mid ah lafdigood lafdigeedu way qaala alculamaau culammadu waxay yidhaahdeen macnaa wamaa yucadabaani fii kabiir ay kabiirin fii zacmihima wamaa yucadabaani fii kabiirin ay fii zacmihimaa wa calaa xaddi nadarihima macnaa waa si ayaga la tahay wa qiila waxaa la yidhi kabiirun tarkuhu calayhimaa waxaa ku adag inay ka tagaan markuu nebigu leeyahy wamaa yucadabaani fii kabiir macnaheeduma waxaa waaye dembigan ma weyna miya ma ahan dembigu waa weyn yaho balaa inahu la kabiir uu daba dhigay calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu ula jeedaa wamaa yucadabaani fii kabiir yacni lagu cadaabi maayo dembi weyn say ayaga u arkaan say la tahay wa qofka namaamka hadda namiimada aadaa loo sahladaa waa la fududaystaa waxaana laga yaabaa dadka qaar markay namiimada samaynayaan inay wax caadiya la tahay wax dhib loo uma arko kanoo warka naqlinaya kanoo warka naqlinaya laba qofoo kastaoo damco laba laba qofoo kasta oo isku dhaca oo la damco in la garansiiyo sanadkaasaa dhex fadhiya adiga yaa warka kuu soo raray hebel adigana yaa kuu soo raray hebel sanad walba waa ku jiraa wax weynna uma arko marka nebigu wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam labadaa nin lagu cadaabi maayo dembi weyn say ayaga u arkaan laakiin waa ke dembigu waa weyn yahay fi lxaqiiqa dembiga ay galeen waa dembi weyn macnaha labaad uu sheegay nawowi raximah ullah waxa waaye wamaa yucadabaani fii kabiirin lagu cadaabi maayo dembi ay weyn tahay inay ka tagaan macnaha ka tegiddooda waa u sahlan taha waayo hadday rabeen inay ka tagaan dembi ka tegiddooda uu ku weyn yahay lagu cadaabi maayo waa dembiya iska ilaalin kareen haddana maca daalika cadaab bay ku muteen cadaabu lqabri labada dembi nabiga waa sheego alayh slat slam wuxuu yhi ama axaduhumaa fakaana yamshi binamiima waana mowdicu shaahid min alxadiid midkood wuxuu ahaa mid namiimo la socda namiimuu la socon jira bimacnaa waxaa waaye isku diro ayuu ahaa dadku iska hor keeni jira kan kalena najaasaadka iskama ilaaliyo kaadida jirhkiisa kama asturo kama ilaaliyo waa isku firdhiyaa jirhkiisa kaadida ayuu gaadhsiiyaa kama dhowro ayaduna waa kabiira min alkabaa'ir labadaa dembi waa laba dembi waaweyn maxaa yeelay waxay muteen cadaabuulqabri ayay ku muteen dembiga ay galeen labadan qof وعن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير ألا أنبئكم وانا إذين شيئا ما العضه هي النميمة والنميمة بوير القالة إلى اللي بين الناس تتك دحدو والنميمة تتك دحدو الله كلا نقلنا يو رواه مسلم العضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه العضه وعلى وزن الوجه وروي العضتنا ولا وري أو عينك لهوس دقي الضاد كان الله كور دقي بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة وهي الكذب والبهتان العضه وبانتا هي بان أبورتك وعلى الرواية الأولى الرواية ظهرنا العضه مصدر يقال وحل إلى عضها عضهه عضها أي رماه بالعضه رماه وحو كتورة بالعضه بمعنى باني وكتورة وهي افتراء بين أبورد مرك النبي وحو الله عليه الصلاة والسلام ما إذين شيئا ما العضه بانتا هي بين أبورد وحا أي تهم ما إذين شيئا مرك يرادين يعني مركو سيدا يري سؤاشا وكوكاني وأشيغ وحو رواهي النميمة القالة بين الناس نميمة والدم بوين وين مرك وأن لا إسكا إلاليو باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة وعباب يه النهي عن نقل الحديث إن لا يسكره وإن هذا الكلا نقليه وكلام الناس يددك هذا الكودة إن لا نقليه شاكذا إن لا نقليه يددك وحيك هذا أو لا نقليه إلى ولاة الأمور مدحضة مدحضة وحي يددك شاكستان إن لا شاكو نهي قيد أيوباوية إذا لم تدع إليه حاجة حديثا داني كينسا dan noogu sheegaya haddaysan jirin dantaasi waa maxay maxay noqon kartaa wuxuu yidhi ka khawfi mafsadatin mafsado cabsi laga qabo awgeed wa naxwihaa iyo wixii la mida hadday dadku ku sheegaysanayaan wax mafsada ay ka imaan karto hadda markaasi in loo sheego dantaa ku jirta maslaxadaa ku jirta si looga hortago mafsadadaas ay damacsan yihiin ama ay rabaan inay sameeyaan laakiin haddaanay ay maslaxa ku jirin xaaje iyo dan keenaysana aysan jirin oo wax mafsadahoo laga baqaayo wixii la mida aysan jirin alaslu waa cadamu naqli kalaami اnnaas ilaa wulaati اlumuur asalka waa inaan la naqlin wa hadallada dadka ay ku sheekaysanayaan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحير فإن قال الله تعالى الله وحير ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حسكوك الميننا على الإثم دنبك والعدوان إي حد قذبك وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا لا يبلغني يوسن إسو قارسيني أحد أحد من أصحابي صاحبتي كمذا يوسن إسو قارسين أوسن كسو نغلين عن أحد قفك لا شيئا وحبا أحد إذن كمذا يوسن عدك لا وحي يصور رين بوليه فإني أحب أنيق وحن جعلها أن أخرج إليكم inaan idin yacni an akhruja ilaykum inaan idiin soo baxo wa ana saliimu sadri anigoo laabtaydu ay caafimaad qabto anoo qalbigaygu saliim uu ka yahay min alaxqaad yacni nacayb iyo xiqdi aan qof u haayo ayadoo laabtaydu ka maran yahay ayaan waxaan jeclahay buu yidhi inaan idiin soo baxo sidaa darteed axad adinka idinka mid ah yousan qofna war iiga soo naqlin رواه أبو داود والترمذي طبعا وركم أولئك يا الله يسوى نغل النبي عليه الصلاة والسلام وورك كيني كرة إن قلبي سأي وحقلان أو ما قلبي وحقلين كرة أما هذا الكادو خيري وناقي هاي ما سوق لا هذا الكان أما النهي كان سوق لما باب ذم ذي الوجهين وعباو يا هدلا عين تلب وجيله عيبين تيا دلا عين تقفك لب وجيلها أي قلب وجه كل قرابني قال الله تعالى الوعير يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ذاتك أي إسكا قرنيان ولا يستخفون من الله الله سبحانه وتعالى أن إسكا أستوري مايان إسكا ما قرنيان بمعنى ذاتك كحشون أيان كجنبنيان إلهنا كعب سمايان وهو معهم والحال هو الله معهم أيغا معوذ أويهي إذ وقت يبيتون ما لا يرضى من القول أي مليغيان هبينكي وحوصن الله رالي كأهين وهذلا وكان الله الله وحو هذا بما يعملون وحي عمل فليا محيطا متكوبي بعلمه وكوكوب سبحانه وتعالى allah subxaana wa tacaala wuxuu dhaleecaynayaa kuwa dadka ka weji dadbaaya ka heebaysanaya waxyaabo badan oo markay keligood yihiin ay samaynayaanna aan ku samaynayn dadka hortooda kuwaasi ma ahan kuwa ilaahay ka xishooda subxaana wa tacaala ama alla ka heebaysan waxay ka heebaysanayaan dadki markaasay iska asturayaan allah subxaana wa tacaalana ka cabsan maayaan oo iska ilaalin maayaan inuu alla ku arko waxaysan raalli ka ahayn وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس ذاتك واحد هليسان أما إذا أغانيسان إنيهين معادنا معادن أصول معنى ذاتك سوجيدا خيارهم خيار أخيار تودا في الجاهلية وقت الجاهلية خيارهم وكوا أخيار تودا في الإسلام إسلام ماذا دحدد إذا فقهوا هدي الدين كفهمان waqtigii jaahiliyada dadka wanaagsanaa ayaa fil islaamna ku wanaagsan waa hadday diinka fahmaan w macnaheedu waxa waye wanaaggii ay u dhasheen ilaan wanaagga mid loo dhashaa jira midna waxaa laga siyaadsadaa diinka ayaa laga kororsadaa dadka marka wanaagga iyo akhyaarnimada iyo dadnimada u dhashay hadday islaamaanna ayagaa kayrkood ka fiican waa hadday diinka fahmaan hadday diin ku darsadaan wanaaggoodii hore dadka kale ayaa ka akhyaarsan oo ka wanaagsan watajiduuna khiyaara annaasi fii hada sha'ni waxaad helaysaan buu yidhi dadka kuwooda akhyaarta ah fii hada sha'ni arrinkan ashaddahum lahu karaahiyatan waa dadka ugu naceb buu yidhi ashaddahum lahu waa kuwa ugu daran karaahiyatan xagga nacaybka arrinka la sheegayna waa imaarada iyo xukunka watajiduuna waxaad helaysaan shara annaasi dadka kan ugu sharta badan inuu yahay dal wajhayni midka labada waji u saaxiibka dulwajhayn you yahay nebigu waa fasiro wuxuu yidhi alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin waa midka kuwaan weji ula imaanaya wa haaulaa'i biwajhin kuwaan kalena weji ula tegaya qoladan weji buu ugu imaanayaa qolada kalena wejhun aakhar ayuu ugu tegayaa kaasaa waxaa la yidhahdaa dulwajhayn walidaalika nebiga calayh isalatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inuu yahay sharu nnaas aa dadkan ugu sharta badan waay waana min sifaati almunaafiqiin isrorogga noocaas mudabdib mudabdabiina bayna dalik laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa labada qoloba inay raalli geliyaan bay rabaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamannaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun hadday mu'miniinta la kulmaan waxay leeyihin aamanna adinkoo kalaanah muslimiin baanah mu'miniin baanah saasay leeyihin hadday shayaadiintooda la gaar noqdaanay xaggooda aadaan waa kufaarti kale waxay leeyihiin adinkaan idinla jirnaa ee markaan maxamed iyo saaxiibbadii la soconno waa ku jees jeesayna warkaas jeesteesu naga ahaa laakiin adinkaan idinla safannaa waa laba wajiilayaal waa munaafiqiinta waa sifo aad iyo aada u liidata وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا ضد وحي رادين لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أوجيس عبد الله بن عمر بوحي كي رادين إنا ندخل على سلاطيننا أنك وحن أقلنا مدحذنا فنقول لهم وحن مدحذ كن رانا بخلاف ما نتكلم وحن كهلينا خلافكم مركان أيغا أقلنا وحن كهلي وحن ميلاها كلا أقلين وح خلاف سنة كلها هذا النبي فنقول لهم وحن كن رانا bkhilaafi maa natakallamu wixii aan ku hadlayna wax ka duwan ayaan ku dhahnaa madaxdii idaa kharajnaa haddii aan ka soo baxno min cindihim agtooda markaan agtooda ka soo baxno waxaan ku hadlayna waxaan ahayn ayaan ayaga kula hadalnaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar kunnaa nacuddu haadaa arrinkan waxaan ku tiri jirnay nifaaqan calaa cahdi rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintaasi nifaaqaan ku tiri jirnay waa nooc min annifaaq marka raggaani waxay leeyihiin markaan madaxda u galno warka waa u wanaajinaa si fiicanaan ula hadalnaa laakiin markaan ka soo baxna hadalladaan ku dhahayna hadallaan ahayn ayaan ka sheegnaa aan ku hadalnaa warkaasi waa wejiyo kala duwan soo maa markii laga soo baxana waa weji markii loo gelayana waa wejhi aakhar waa wejhun aakhar waa weji kale cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay arrintaasi waxaan ku tiri jirnay zamankii nebiga calayh isalatu wasalaam inay munaafiqnimo taha nooc min annifaaq inay tahay marka laba wajiilanimadu waa xaaraam dadka qaarna waaba ku shaqaystaan laba wajiilanimada qofa u imaanayaa wuxuu u muujinayaa bashaasho iyo feerfurnaan iyo inuu yidhahdo waa ku jeclahay waa wanaag iyo khayru ku sheegaya markuu ka sii jeestana wuxuu u tegayaa midkaa cadowgii ah markaasuu leeyahay waa balaayo musiibo waayo ninka markuu u tagaya weji buu ugu tegaya waa ammaanaya cadowgiisa markuu u tagana waa caynaya kan cadowgaa markuu ka soo tago asaga usoo noqdana kii cadowgaabuu haddana caynaya wahaakada waa dadnimo xumo dadnimo xumo iyo diin xumo wa labada waa isku darsanta maxaa yeele qofkan haddii aa wax u qabto ma aha inaad u qariso waxaa fiican inaad tidhahdid haddaa wax ka tabanaysa waxaad ka tabanaysa aad u sheegto laakiin inaad gadaashiisa wax ka sheegto hortiisana aad wax ka sheegi weyso arrintaasi waa arrin fadeexaa diin ahaanna waa qofkaasi waa qof u liita dadnimo ahaanna waa qof liita labada xaaladood waa ku liita wuxuuna soo gelayaa axaadiidan sharu nnaasi dulwajhayn dadka waxaa ugu shar badan midka laba wajiilaha ee marna weji qofka ula imaanaya marna qolada kale weji kale uu tegaya wararka uu kala naqlinaya sifadaasu sifo aad iyo aad u foolxun wey رواه البخاري إمام البخاري أيا وري والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين